mudanayaal waxaa la socoteen golaha guurtidu inuu dhexdhexaadinayay khilaafka golaha wakiilada waxa ay noo soo jeediyeen markii hore bishii shan iyo labaatankeeda uu fadhigu furmo shalaytana codsi cusub bay noo keeneen oo in maanta goligi uu furmo labada codsiba waynu aqbalay inagoo tixigelinayna hawsha muhiimkaa ay dusheed ka saareen ee culus marka waxaan ku wareejin doonaa kelimadda ugu horeysa xaaji cabdi kadibna gudagalka arrinta ayaan golaha guursida siin doonaa
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد waxaa qoraahda laygu dhigay waa idinku daaweynaan u malaynayaa sidii roon allahayna waafajo qur-aanka allah inoo aqbalo sheekha inoogu duceeyey allahayna waafajiyo danteenna ta adduunka iyo ta aakhiraba waxaanu dhaafayaa horena waan idiin idhi cashagii hore maantana waa leeyi horta inaynu ogaanaa waxa kuraasida ilaahay baa inoo gartay intayna fadhida imaka hadday xukuumadda tahay iyo hadday baarlamankeena tahay culays ma ayna fuushan culayska agoon curyaan dhagoole oday islaan inan inan yar iskuol horta ficilkeenna waa inaad xagga dambe marisaano dadkaa qalbiga ku haysaa damarkuna waa ina eegaya ilaahay waxaanu baryaynaa inuu itifaaq iyo heshiisina siiya kari laba nin baa la yidhi kama wada qosliso gobonnimadu waxay ku jirtaan wuxuu yidhi waarinaankaygii karti ma helay mise waa laga helay gulaad xaaji waa laga helay baayo si aadan ba u qaatay buu yii kol mise wuxuu yidhi waa la iga xeriyo wax maya si sharaf lou qaato uui haddaa dhalay buu yii golaha ururkan inuu iskhilaafaa bini aadan baynuna waa waxad iyo aamanu soo dhisnaa waxaa gobonnimo leh ninka tanaasula ee garta tii uu sitay mahesta kale la siiyo ee isku samra laba beelood hadday isdilaan beesha waa in beeluuni waxaan qaban qaadataa si kaloo lagu heshiiyaa ma jirto masagartu noqon mayso ama waxay leedahay ka sawirtaa ama waxaan qaban ay qaadataa weeye waxaanu idinka doonaynaa raggiinaa dhallinyaradaa ee soo socda waxaan qabaa rag sharaf laatiin sida ilaahay ugu ogiye doodihiinaan dhagaystaa wakiiladii hore waa u iman jire waa wada intii aad fadhiisateen se idiin maanima waan gaabiyeyba raggiinaas mutacallinka u badan waxaa la doonayaa inaad isjeclaataan waxaa la doonayaa axdigaa qaadateen inaad buuxisaan waxaa la doonayaa mid inaynu horta inagu ahaanaa intaa ceelka milix baynu noo shicibkii waxbaynu noo dheen baarlaman baynu no inaynu isxan ilaalinnaa baa la doonayaa waxaa la doonayaa inaynu xanteenna wanaagsanaa hadday guurtitiyo hadday wakiil tahayba waxaa la doonaya waa la isfartaye in laysu hiloobaa ama geeraynu kaga tegaynaa ama geed waxaa la doonayaa allayla ragoyo war sidii baarlamankii hore yeela war sidii wakiiladii hore yeela war sidii guud inba ragga ina bedelayaa lagu halqabsadaa in la ilaa kuwii hore kuwanaa dhaamay inaga ilaaliya waxaanu doonayaa caalamku waa in kursi ku wada fadhida iminka waxa shiina ka dhaca waxa jarmal ka dhaca waxa maraykan ka dhaca waxa ingiriis ka dhaca waxa adduunka ka dhaco oo dhan ayaad aawa aqalkaaga adoo jiifa ku dhegaysanaysa caalamku kolkaynu shiro shirkeennaa wuu dhegaysanaya meel walba waa laga eegaya waa nimo kale gobonnimoay istaahilaan in layna yidhaahaa baan doonaya waxaa la doonayaa guurti baynu wadanee inay guurtinimadaa u qalanna golahan oo kale nina madnaa kama tago xirsi cabsiyo wuxuu yidhi hadduu mawdkan igu soo qumani igaga sii qaado kuwa aniga ina kayrahaa jid qabiiban oo ciidangada qaar walba u joogo kuwa aniga ina kayrahaa waydin qodobayne dogon baa ilmada sii qubtay qaran u xaajooda wuxuu leeyahay garta kolka laydinka helo qud si wanaagsan u qaata annaha iga qawdhaminine qaata hadalkayga buy oo haddaad dhimato xirso xaggeed ka qawdhamaysaaba ragga golaa joogaa ii qawdhamaya buy war makaa xirsi dhala iyo allayla xirsi dhal baa midun la odhanayo waxaa la doonaynaa inaynu u qalannaa madax madax baa kullu wadatay ninka gaboobay uun ama ninka hore ukil ma aha madax war guurtu saara baa la yidhi oo odayada soo guroon inayaroo geed ku joogaayo waar odayaal ha gurine wax aqoon gura waxaa jira nin weyn oo maran oo saantuuna naaxday waxaa jira nin yar oo aqoon leh oo ilaahay siiyey waxaa la doonayaa golahan oo kale ninna madhnaanka ma tago nin wuxuu qaataa waar muxuu ninku ku hadlay muxuu ahaa ninna wuxuu qaataa amaana waxaa la yidhahaa ninku ninbuu ahaa kunuu ahaa dharaartii ba aanu boorama ku dhisaynay dowladnimada ayuu nin aniga aanu isxignaa dhimay allah u naxariistay oo in cusmaan garab la odhan jiray hadla meelaan meel hayn buu garaacay sheekh ibraahim oo dhankaa iga xigaa yidhi ninkaa xaajow ma garanaysaa waxaan u male waxaan u malen waxaan u malaynayaa inuu reer barcaiyo yahaan adeerna waanu ahaa reerkaygu mid baa ka daba kacay ina cilmi duxood buu ahaa arab buu ahaa si wanaa oo reermihiiba si wanaagsan buu u hatay kaa ma garanaysaa u adeer baanu ahaa oo waa ina cilmi duxood golahan nina inkaar buu kala tagaa nina ducuu kala tagaa ilaahay idankii kulligeen duca inaynu kala tagnaan ilaahay ka rajaynayna ilaahay idankii khaatamo inaynu ku kala tagnaa ku dareeraan rajaynayna kuwuu isku soo dhawaada inaynu noqonnaa baanu ilaahay ka rajaynaya waxaan leeyahay arrinkaana waa urursan yahay waxaanu kolka hore waa taa loo dhiibtay guurt tan fadhidae guurtida ee horena berigii hore waa nagaa ka garnay maslax baanu ku garnay
garab saddex markhaati leh hadalkiini waa dhegaysanno waa aragnay xaalkana waa ognay muslax baa la qaadaa qur-aankii ilaahay soo dejigo haddana muslax la barbadhiga innaguna waxaynu nay dawlad cusub waxaynu nay dawlad caalimku inuu ku soo dhowaado doonayno waxaynu nay inaan hadal xumi dabadda inooga bixin waxaynu doonaynaa dawladahoo iminka inoo soo jeetay oo weli ilaahay ku dhawaaqin ictiraafkoodii aanu waafajinin inaynu ictiraaf ka helna waxaynu doonaynaa inay ina ammaanaanoo yidhaah war waa niman caqli loo tashado oo kolka isqabtaanka si sharafla ku kala baxo waxaynu doonaynaa hadalka inaga baxaa shirkan oo kale meel walba waa laga daawanaya si wanaagsan oo sharafla inaynu u qaadataan waxa aanu soo jeedinay oo annagana rag aqoona naga dhigtaan idinkuna rag aqoon la noqotaan oo si gobonnimona u qaadataan baanu adeerayaal oo idinka doonayna oo ummadda shicibka ee waddanka jamhuuriyadda oo dhammi dhegtaa taagan rag iyo dumar ina yariyo inan weyn dhegtaa taagan sac bay inagu maqlaan hadalka oo kooban oo urursan guddoomiyaha iyagaa idiin akhriyaya waxaa ilaahayna waa naga yeedhsiiyey waxaan doonayaa maantana nin idaar ka kaco yidha kaa maaha inaan ilaahay idinka soo saarin aynu isku duubnaan isku raacna aynu isku duubnaan isku raacna wasalaamu calaykum
bismi illahi raxmaan raxiim waxaan mid dhammaantiin idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu de wixii waana ah iyo wacdiga waxaa dhameeyey xaajiga oo laba boqoloo sanadoo taariikhdiisa taariikhdooda dee boqolku soo gaarayo boqolkooda isaga hayaa anigu waxaan sheegayaa uun go-aankii ay guddiga golaha guurtida dhexdhexaadinta khilaafaadka golaha wakiiladu isla gaadheen kadib markii uu golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan soo kala dhex galay khilaaf iyo murano ka soo bilaabmay isku shaandhayntii guddi hoosaadyada golaha isuma bedelay in la gaadho marxalad xasaasi ah oon dib loo soo qaban karin yaa golaha guurtida waxyaa golaha guurtidu ka codsaday in maalintii bishu ay ahayd sideedii labadii bishii labaad afar iyo tobanka ay dib u dhigaan fadhigooda maalintaas taasi oo ay guddiga ka aqbaleen khilaafkaasi oo sii kordhayey ayaa golaha guurtidu ula muuqatay in loo baahan yahay in la dhexdhexaadiyo oo la isku dayo in la isku soo dhoweeyo dhinacyada khilaafku dhex yaallo iyadoo oo laga codsaday in golaha fadhigiisa dib loo dhigo muddo toddobaad ah labada dhinac ee iska soo horjeeda ee golaha wakiilada ayaa ka codsaday fadhigii ugu horreeyey guddida dhexdhexaadinta golaha guurtida in laysu daayo oo labadooda guddi loo daayo inay marka horeeto is arkaan wada hadalna uu dhex maro isku daygii labaad isku daygii labada dhinac ee golaha wakiilada kama ay soo bixin natiijo iyo is-afgarad waxayna guddigii golaha guurtida dib ugu soo celiyeen arrinkii shan iyo tobankii bishii labaad labada kun iyo afar iyo tobanka si ay xal uga gaadhaan haddaba guddiga golaha guurtida dhexdhexaadinta markii uu waraystay labadii dhinac guddiyadoodii lix iyo tobankii bishii labaad laba kun iyo afar iyo tobanka kana xog waraystay khilaafka iyo halka uu salka ku hayo iyo waxa uu ka dhashay markii ay ka saxiixdeen oo ka daateen kalsooni qoraal ah labada dhinacba markii uu ka baaraandegey nuxurka khilaafka ismaandhaafka dheliyey markii uu qiimeeyey raaska uu saamaynta uu khilaafkani ku yeelan karo bulshada qaybaheeda kala duwan ee gudaha iyo dibadda lana xidhiidha amniga xasilloonida iyo nabadgelyada markii ay guddigu tixgelisay duruufaha taagan ee inagu xeeran danta iyo maslaxadda guud ee qaranka iyo baahida loo qabo in la dhowro xasiloonida guud islamarkaasina la ilaaliyo wadajirka shacbiga markii ay guddigu yaqiinsatay in khilaafka golaha wakiiladu uu ka dhashay kadib markii tirada xilka lagaga qaadi karo labada xogxigeen hoos loo dhigay guddigu waxay go-aamiyeen kow in aqlibiyadda lagaga qaadi karo guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku-xigeen oo shir guddoon la isku yidhaahdo ay noqoto kalabadh iyo hal oo ah oo ah labiyo afartan tirada guud ee xubnaha golaha wakiilada marka ay soo jeediyaan saddex meeloodoo meel tirada guud ee golaha wakiiladu inaan shir guddoonka oo ah guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen loo soo dhigi karin muwashin xilka xayuubin ah muddada xilka golaha uga harsan haddii aanay xilkooda u gudan waayin si waafaqsan xeerhoosaadka iyo dastuurka qaranka in guddoomiyuhu ku dhawaaqo xidhitaanka kal fadhigan saddex-iyo labaatanaad ee golaha wakiilada isla fadhigan maanta bauhuna galo fasaxiisii caadiga ahaa allah mahadle waxaan mudanayaal sidii xaajigu sheegay waxaan ka codsanaynaa in aad naga aqbishaan in aad naga aqbishaan oo aada u afsaan barosiishakiina bismi illaahi raxmaan raxiim cidgeliya waa soo beer anaa ku sheegay بسم الله الرحمن الرحيم madaxyaasha fadlan ha aamusaan golaha wakiiladu golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan markuu tixgeliyey dhexdhexaadinta golaha guurtida ee khilaafka wakiilada golahu markuu tixgeliyey kalsoonida uu siiyey golaha guurtida golahu markuu tixgeliyey midnimada golaha wakiilada golahu markuu tixgeliyey kaalinta dastuuriga u leeyahay qaranka golahu markuu tixgeliyey saamaynta ay yeelan karto arrintani amniga iyo golahu markuu isagoo xurumaynaya shacbiga soo doortay ogna werwerka uu ku hayo khilaafka dhexgala golahan golo isagoo xurumaynaya go-aanka golaha guursidu ka soo saaray arrinta khilaafka dhexdhexaadinta anigoo ku hadlaya magaca goloweynaha waxaa shacbiga reer somalilan iyo golaha guursidaba u sheegayaa in golahu aqbalay go-aanka golaha golahuna waxa uu galay fasaxiisii caadiga ah sideed isno fadhiga